بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo toddobaatanaad ee suuratu lqasas waxaanu ku joogaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu lcankabuut ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay fii hadihi alaayaat bacdu madaahiri qudrati اllahi caza wajala fi lkown wa nicamuhu calaa cibaadih waxyaabaha tusinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa weyn ee kownka uu ku maamulaya wax ka mid ah iyo nicmooyinka alle addoommadiisa uu ku galladaystay waxaa kaloo ka mid a mawaadicda aayaadkani ay ka warameen qisatu qaaruuna wa cuquubatuhu waalcibratu minha qisada ninkii qaaruun lo odhan jiray ee min bani israa'iil qowmu muusa ka mid ahaa qisadiisa iyo cuquubadii la kulantay oo mudan in lagu cibro qaato oo lagu waantoobo waxaa kaloo mawaadiicda ka mid ah bacdu tawjiihaati alrabbaaniya linabiyina muxamedi sala allahu calayhi wasalam talooyin iyo dardaaranno rabbaani ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigiisa moxameda uu siinayo suuradda suuratu lqasas aakhirkeeda towjiihaad alla uu ku siinayo ayaa lagu soo gebagabeeyey suuradda bidaayatu suurati alcankabuut ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ikhtibaaru اlmu'miniina fi اddunya sunat اllahi fi cibaadih wa jazaءu اlfaa'iziina fi hada اlibtilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa mu'miniinta inuu adduunyada ku imtixaamo waa sunno iyo dariiq soo jireenoo rabbi hore u jideeyey cidda ku sabirtaana ay guul ku gaadhayso waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda khidaacu lmunaafiqiina wa kadibu lkaafiriina wa tahdiiduhum khiyaanada kuwa munaafiqiinta ah khiyaanadooda iyo dagidda ay dadka dagayaan iyo beenta gaaladu ay u badheedhayaan iyo labada qoloba hanjabaadda loogu hanjabay cadaab iyo cuquuba inay la kulmi doonto waxaa kaloo mawaadiicda ka mid ah qisatu nabiy llaahi nuuxin calayhi asalaam maca qowmih nebi nuux qisadii ku saabsanayd ee isaga iyo qoomkiisa dhex marta ayaa ilaahay uu kaga warramay aayaadka cashirkeenna u dambeeya allah waxau ihi subxaanah qل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الله وxauri qل waxaad ku tidhi نبي محaمedow أرأيتم bal iiga warama إن جacل الlahu alla hadduu ka yeelo عalaykum korkiina alleyla habeenka sarmada mid daa'imo joogta ah rabbi hadduu ka yeelo habeenka ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhayo man waa kuma ilaahun mid la caabudo oo gayruullah an allaah ahayn sidaad sheeganaysaan kaasoo yaatiikum idinla imanaya bidiyaa'in iftiin waa kuma macbuudka an allaha xaqa lagu caabudo ahayn sidaa ku andacoonaysaan ee iftiin maalinimo idiin keeni karaa waa kuma afalaa tasmacuun miyaydaan wax maqlayn samaaca tafahumin wa tafakurin wactibaar maqal aad wax ku fahmaysaan oo ku waantoobaysaan miyaydaan maqlayn marka samaaca laga anfinayaa waa samaacii fahamka iyo tadabburka laakiin maqalkii dee xawaasta iyo dareemayaasha ilaahay ku abuuray ay ku maqlayeen dee qofkii dhagaqababa wixii dhawaaqii waa ku soo dhacaya waxba se ka dheefsan maayo haddii aanu ku dhaqmin qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow ara'aytum bal iiga warama in jacala allaahu ilaahay hadduu ka yeelo calaykum korkiina annahaara maalinta sarmada mid daa'ima oo joogta a maalinka rabbi hadduu idinka yeelo ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhayo man waa kuma ilaahun mid la caabudo oo khayrullaahi alle aan ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imanaya bileylin habeen habeenka oo taskunuuna aada xasilaysaan fiihi habeenka dhexdiisa afalaa tubsiruun miyaydaan wax arkayn arag aada ku intifaacdaan kuna waantowdaan oo wax ku qaadataan saaxibu tafsiir wajhi nahaar wuxuu odhanayaa afalaa tasmacuuna khutima bihi aayat lleyl lianna alibsaara fiihi qaliil afalaa tubsiruuna khutima bihi aayat nahaar limunaasabati alibsaar wuxuu yidhi aayadda habeenkii waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tasmacuun miyaydaan wax maqlay waayo habeenkii in wax la arkaa way yar tahay oo waa madow sidaasaa maqalka loo cabiray oo loogu gebagabeeyey aayaddii maalintana waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tubsiruun miyaydaan wax arkayn waayo maalintiina waxa munaasaba in wax la arko oo waa iftiin marka labada aayadood aayatu leyli wa aayatu nahaar mid walba wixii ku habboonaa ayaa lagu gebagabeeyey aayaddeeda allah waxau ihi wa min raxmatihi wa min ajli raxmatih naxariista uu rabbi idiin naxariisanaya darteed ayaa jacala uu idinku yeelay lakum idinka alleyla habeenka ama jacala uu idinku abuuray lakum idinka alleyla habeenka iyo wanahaara maalintaba litaskunuu si aada u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa iyo walitabtaguu si aa u dalabtaan maalintiina min fadlihi ilaahay deeqdiisa aa u doonataan oo risiqiinna aa u raadsataan oo u shaqo tagtaan siday u kala horeeyeen ayaa labada cillo loo soo kala hormariyey oo alleyl waannahaar habeenkaa horreeye maalinkuna waa dambeeyey habeenkii horreeyey cilladiisiiyo xikmaddiisaa lasoo hormariyey oo litaskunuu fiihi fi lleyl maalintaa dambaysa xikmaddeedii baa lagu xijisiiyey oo laga dambaysiiyey oo walitabtaguu min fadlihi ay fi nnahaar walacallakum tashkuruun iyo walikay tashkuruu iyo si aad ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadnaqdaan wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta yunaadiihim ilaahay uu u yeedhayo kuwii mushrikiinta ah uu u dhawaaqayo oo fayaquulu alla uu odhanayo ayna aaway shurakaa'iya wadaagayaashaydii waxila wadaagayey aladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tascumuuna ey tascumuunahum shurakaa'a lii labadii mafcuulba waa la xadfo waad soo qadaraysaa kuwaad ku andacoonayseen inay aniga waxila wadaagaan aaway halkay mareen marka waa calaa xaddi zacmihim laa shurakaa'a maca allaah ilaahay cid wax la wadaagtaa ma jirto oo waa waaxidun laa shariika lah laakiin waxaa la cabirayaa calaa xaddi zacmihim waxaad ku andacoonayseen mee keena baa lo odhanayaa waa lagu cagsi gelinayaa mana keeni karaan ilaahay waxau ihi wanasacnaa ay wa akhrajnaa sida jalaaleynkuba uu cabirayo waxaan ka soo bixinay min kulli umma ummad kasta xaggeeda waxaanu ka soo saaroo ka soo bixinay shahiida mid ku markhaati fura oo rasuulkii loo diray ah faqulnaa dabeed waxaanu nidhi haatuu bal keena burhaanakum bal xujadiinna keena ey calaa shirkikum maca allaah wadaajintaad ilaahay cid kale wax la wadaajinayseen bal daliilkaa u cuskateen maanta keena facalimuu dabeed way ogaadeen kuwaa mushrikiinta ah waa wakhti ogaalku aanu waxba u tarayn oo aanu anfacayni anna alxaqa in xaqu ay fi lilaahiyati xaqa ilaahnimada iyo cubuudiyadu lilaahi alle inuu u sugnaaday bay ogaadeen oo wadalla waa ka lumay canhum iyaga maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta facalimuu ana alxaqa lilaah jalaaluddiin almaxalli wuxuu odhanayaa ay ana alxaqa fi lilaahiyati lilaahi laa yushaarikuhu fiihi axad waxay garteen in xaqa ilaahiyada cibaadada iyo caabudidda xaqeedu inuu alle uun u sugnaaday oo axad kale uluuhiyada alle aanu la wadaagin oo keligii uu yahay almacbuudu waxdahu bixaq wagayru اllahi in cubida fabibaaطil dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil ilaahay unbaa keligii ka xaq lagu caabudo ah wax alla waxa alla sokadii la caabudo haddii la caabudo baatil iyo gardarro ayaa lagu caabuday cibaadadoodu gar ma aha ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim allah waxa uhi ina qaaruuna ninka qaaruun la yidhaah kaana waxa uu ahaa min qowmi muusa nebi muuse qoomkiisa ayuu ka mid ahaayoo reer banu israa'iil buu ka mid ahaa waana rumeeyey fabagaa dabeed waa ku qooqay oo waa ku kibray calayhim reer banu israa'iil korkooda waa ku qooqay markii ilaahay hanti iyo deequ siiyey wa aataynaahu waxaanu siinay qaaruun min alkunuusi xoolaha la kaydsadee faraha badan xaggooda waxaanu ka siinay maa shay baanu ka siinay shayga oo ina mafaatixahu mafaatiixdiisa khasnadaha ay ku jiraan xoolahaasi lagu furaa latanuu-u ay ku cuslaanayso bilcusbati koox ay ku cuslaanayso kooxda oo ulilquwa xoog iyo awoodu saaxiiba waxaanu siinay ba alla wuhi ninkaa qaaruun hanti la kaydsado oo iska dhaaf hantida lafteeda iyo ka yacnii kaydadka iyo khasnadahay ku jirta iskaba daaye mafaatiixda lagu furayo khasnadaha xooluhu ay ku jiraan mafaatiixdaas ayaa koox ragoo xoog badan ku culus inay kor u qaadaan marka xoolaha miftaaxii lagu furayo uu koox raga ku cuslaanayo xoolaha laftoodana dee maxaad u malayn cusbadana waxaa la yidhaahdaa kooxda min athalaathati ila alcashara saddex ilaa toban sida rahdiga oo kale marka allah waxau ihi wa aataynaahu qaaruun waxaanu siinay oo min alkunuusi xoolaha xaggooda waxaanu ka siinay iyo kaydadka xaggooda waxaanu ka siinay maa shay baanu siinay shaygaasoo ina mafaatixahu mafaatiixdiisa khasnadaha uu ku jiro lagu furayaa latanuu ay ku cuslaanayso bilcusbati koox kooxda oo ulilquwa xoog u saaxiiba haddii mafaatiixdii khasnadaha lagu furayay sidaa ay ragga ugu culus tahay dee maxaad u malaysa xoolaha iyo khasnadaha ay ku jiraanna id qaala lahu qowmuhu laa tafrax id wakti ayuu ku qooqay reer banu israa'iil qaaruun ama id wakti baanu xoolahaa siinay marka idu waa daraf limaa madaa min azamaan ee tacaluqeeda aataynaahuda ka dhig ama fabagaa waayo dee daraf waxa weeyaan tacalluq la-aan istaagi maayo tacalluqna waa camal oo ficil ama wax lamida oo sidiisa u camal falo unbaa lagu tacalluqaa marka id wakti baanu siinay xoolaha ama wakti buu ku kibray reer banu israa'iil waktigaasoo qaala uu ku yidhi lahu isaga uu ku yidhi qowmuh id wakti ayuu ku qooqay reer banu israa'iil qaala ay ku yidhaahdeen lahu qaaruun qowmuhu qoomkiisii ay ku yidhaahdeen laa tafrax qaaruunow ha farax kibrin yacnii farax kibir iyo qooq wata ha farxin waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farax kibra marka faraxani waa faraxu lkibri waalbatar waa faraxii qooqa iyo kibirkiiyo isqaadqaadka watay ka la diidaya waa ka ah laakiin suruurka bimacna shukri linicmat illaah in iyadoo nicmada alleh laga shukri naqayo lagu farxo taasi madmuum ma aha oo lama caayina waa mamduux oo wax laysku ammaanay weeyi qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun marka laakiin faraxan madmuumka ee la diidayaa waa faraxa qooqa iyo kibirka oo farax kibir baa la yidhaah ma aha faraxii caadiga ahaa ee mahadnaqa iyo shukriga wabtaqi ku doon qaaruunow oo ku raadi fii maa kii sababtiisa ku raadi aataaka allaahu alla uu ku siiyey wabtaqi ku doon oo ku raadi fii maa kii sababtiisa ku raadi aataaka allaahu ilaahay uu ku siiyey oo xoolo iyo hanti ah addaara daartii ku raadi daartii alaakhirata ee dambe xoolaha iyo hantida alla ku siiyey daarta aakhira ku doon oo ilaahay dartii ku bixi oo daacada alla u adeegso oo dulmiga iyo dembiga ha u adeegsanin oo ha u isticmaalin marka hantida alla ku siiyey inaad daarta aakhiro ku doontaa waa inaad sidii rabbi raallida ka ahaa aada hantida u maamusho oo wuxuu rabbi raallida ku yahay aada ku bixiso xaqii ku waajibay aada ka bixiso sadaqo iyo zakaba oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo daacadiisa aada ugu adeegto ilan adiga iyo xoolahaagaba allah idinloo idin mulkiya allaha ku siiyey hadduu doono waa kaa zuulina kuuba dayn maayo si markaa ay kuugu daa'imto diinta iyo daacada ku daryeel oo adoo baahidaada adiga iyo ciddaad mas-uulka ka tahayba ku daryeelaya wixii kale wujuuhda iyo dariiqyada khayrkana ku bixi sidaasay ku badataa kuna baaqi noqotaa waayo maa naqasat sadaqat min maal wamaa zaada allahu bicabda bicafwin ilaa ciza infaaq iyo sadaqada iyo waxbixinta xooluhu way ku bataana kuma baaba-aan wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin allah waxau ihi walaa tansa ha ilaabin nasiibaka min addunyaa adduunyadana nasiibkaaga ha ka ilaabin iyo dheeftaada yacni waa dardaaranadii la siinayey ayuu ilaahay inoogaga xikaayoonaya inooga warramaya wa axsin wanaaji oo samafal kamaa axsana allaahu ilayk ilaahay siduu kuu wanaajiyey kuugu samafalay marka dardaaranada la siiye waxaa ka mid ah inay ku yidhaahdeen hana farax kibirin xoolahaagana daarta aakhira ku dalab oo ku doonoo khayrka u adeegso dee dheeftaada adduunyana ha ilaabin lababa waa lagu fasiray walaa tansa nasiibaka min addunyaa yacni dee baahidaad iyo waxaad uga baahan tahee yacni arrimaha iyo umuurta adduunyo maa taxtaajuhu min addunyaa dee dheeftaada ka qaado waa tafsiir iyo qeybtaada waxaa kaloo lagu fasiray walaa tansa nasiibaka min addunyaa waa sida jalaaludiin almaxalli uu jalaaleynka ku odhanaye ey an tacmala fiiha lilaakhirati nasiibkaaga adduunyo ha ilaabin ama ha ka tegin macnaha ha ka tegin oo ha ilaabin inaad aakhiro ugu camal fasho wixii adduunyo lagaa siiyey oo u adeegsato aakhiro wixii ku anfacaya jamalkuna waxa uu odhanayaa mujaahid iyo ibnu zaydba waxay yidhaahdeen aayaddaa markay fasirayeen walaa tansa nasiibaka min addunyaa lianna xaqiiqata nasiibi اlinsaani min addunyaa an yacmala fii cumrihi lilaakhira xaqiiqa ahaan qofku nasiibkuu adduunyo ku leeyahay waa inuu cumriga adduunyo lagu siiyey aakhiro ugu camal falo oo rabbi uu ku caabudo aanu ku caasiin marka walaa tansa ha iloobin nasiibaka qeybtaada min addunyaa adduunyada xaggeeda aada ku leedahay ha ilaabin hana ka tegin oo waxa weeyaan dee baahidaadana ka qaado wixii alla ku siiyana ilaahay daacadiisa iyo diintiisa u adeegso aakhiro ugu camal fal waayo addunyaa masracatu laakhira adduunyadu waa beertii aakhiro marka wixii alla ku soo geliyo aakhiro ku tabco ku beero si aada midhaha berri u goosato wa axsin samafal oo wanaag samee kamaa axsana allaahu siduu ilaahay kuugu samafalay ilayka adiga iyaduna laba tafsiirba waa lagu tilmaamay oo axsin ila annaas kamaa axsana allaahu ilayk u samafal dadka oo wanaaji oo waxa rabbi ku siiyey wax ka sii sida adigaba ilaahay kuu wanaajiyey wax kuu siiyey waa tafsiir waxaa kaloo la yidhi wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk waa ifcal wujuuha alixsaani almacruufa wejiyada samafalka iyo sadaqaadka iyo wanaagga ee la yaqaanee kala duwan samee walaa tabqi ha doonin alfasaada xumayn fi lardi arlada la fasahaadiyo la xumeeyo walaa tabqi ha doonin alfasaada fasaad iyo xumayn fi lardi arlada dhexdeeda aada fasahaadisood xumaysana taana ha doonin oo ha raadsan ay bicamali lmacsiya macnaha inaad dembaabtood macsiyo samayso arlada ilaahay hagaajiyey ha ku fasahaadin dembi iyo macsiyo aada samayso waayo ina allaha alla laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasahaadiye ilaahay ma jecla haddaanu jeclayna dee waa cadaabaya oo cuquubaa ka dhalanaysa ilaahay inuu ku necab yaho aanu ku jeclayn qaala markaa waxa uu ku yidhi qaaruun inamaa uutiituhu xoolahani waxa laygu siiyey uun wax kalaba maahe calaa cilmin cilmi korkii uunbaa laygu siiyey cilmiga oo cindii aniga agtayda ahaaday ninkii qaaruun waa isqaatay qooqiina wuxuu la gaadhay nicmada ilaahay ku galladaystay inuu garan waayo uu ka gaaloobo oo uu yidhaahdo anigu waxaan waxaan ku helay maaha wax la iigu nicmeeyo xagga alle iiga yimide cilmigan lahaa nin dhaqaalaha yaqaana iyo shilinba shilin sida looga dhaliyo ayaan ahaayo sidaasaan ku keenay aqoon-yahan iyo cilmigaygii ayaan ku keenay ayuu yidhi awalam yaclam oo miyaanu ogeyn qaaruun ana allaha in alle qad ahlaka uu dhab ahaan u halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni ummadaha xaggooda inuu ka halaagay man duul mankaasoo huwa isagu ashaddu ka adayg badan minhu isaga quwatan xagga xoogga oo wa akaru ka fara badan jamca xagga ururinta xoolaha ama xagga jamaca iyo dadka atbaacda waxa weeyaan ka dad badan oo ka atbaac badan oo jamcan xagga jamaca dadka ama jamcan xagga ururinta xoolaha miyaanu ogeyn kuwa ka xoole iyo xoogba badan horeba inuu rabbi u halaagay taa miyaanu ogeyn walaa yus'alu la weydiin maayo can dunuubihim dembiyadooda almujrimuuna xumafalayaasha xumahay sameeyeen la weydiin maayo dee waxaa soo socota fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda markuu xoolihii iyo wixii alla uu siiyey isagu intuu ku faanuu ku dhaatay uu yidhi waa cilmigayga iyo ogaalkayga ee naftiisa uu nisbeeyey ilaahii ku galladaystana uu ku garan waayey hantiduu ku faanayey lafteedii baa lagu halaagay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard waa sidii fircawn markuu ku dhaadanayey webiyada iyo biyaha hoostiisa qulqulaya ilaahii siiyeyna uu garan waaye uu ka gaaloobay isagoo le alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun miyaan mulkiga masar oo dhan aniga anu ii sugnaano anu miyaanan maamulin iyo webiyadaa hoostayda qulqulaya miyaydaan waxba arkayn oo indhalahayn biyihii uu ku dhaadanayey laftoodii baa lagu halaagoo layidhi wax iska qabo xataa idaa adrakahu lgaraq qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin marka dee badda waa tii lagu qarqiyey lagu halaagay marka calaa kullin yacni ruux kasta oo loo nicmeeyo nicmadaa allihii u galay ee ku galladaystay hadduu ku garan waayo ka gaaloobo iyada lafteeda cadaab iyo cuquubo ku noqonaysa adduunyada haddii loogu soo dedejin waayo dib loogu dhigo xoolaha laftoodiiyo cadaabaa aakhiro lagu cadaabaya marka yacni qofka laakiin mu'minkee alla yaqaanka ah nicmada la siiyo ma yidhaahdo dee innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii laakiin wuxuu garanayaa nicmadu inay tahay min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah allaa i siiyey buu odhanayaa markaasaa nicmadu u sugnaanaysaa una siyaadaysaa adduun iyo aakhirabana uu ku barakoobayaa oo uu ku badhaadhayaa walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun su'aalu isticlaam laa su'aala tawbiiqin wa taqriic la weydiin maayo dembiilayaasha dembigooda su'aal iyaga ogaal iyo cilmi lagaga rabo waayo ilaahay wax walba waa ogyaho waxba kama qarsoona laakiin su'aal loogu hanjabayo oo lagu canaananayo oo lagu hadidayo waa la weydiinayaa marka haddaad istidhaahdo sidee laysu waafajinayaa walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuuna iyo waqifuuhum inahum mas-uuluuna soo joojiya waa la weydiinayaa iyo la weydiin maayo jawaabtu waxa weeye su-aasha lala diiday iyo su-aasha la sugay baa kala duwan oon isku mid ahayn su-aasha la inkiree la diiday waa su-aalu isticlaam su-aal iyaga cilmi laga dalbayo ogaal la weydiin maayo waayo ilaahay baa wax walba og oo ogaal cidna ugama baahna markaa ta la diiday waa taas laakiin su-aal hanjabaad iyo hadidaad iyo taqriic iyo tawbiikh waa la weydiinayaa oo wataawaqifuuhum inahum mas-uuluun rususha iyo kuwii loo diray labadaba waa la wareysanayaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa yidhi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunna ghaa'ibiin walle waa weydiin doonnaa oo waanu waraysan doonnaa kuwii rususha loo diray ummadihii iyo dadkii iyo rusushii la dirayba waananu uga warrami doonnaa annakoo ogaal iyo cilmi kaga sugan oon ka maqnayn oo wax waloo dhacayaba goobjo ugu ahayn rususha waa la weydiinayaa oo ilaahay baa yidhi yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa maalinta rususha uu rabbi soo kulminayo dabeed uu ku odhanayo maxaa laydinku jawaabay ummadihii aan idiin diray maxay idinku jawaabeen markaasay odhanayaan annaku cilmi uma lihine adaa wax alla waxa maqan oo dhan adigaa og oo u cilmi badan rabbigayow ummadihiina waa la weydiinayaa wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin waxaad nebi maxamed oo xustaa dadkana aada xasuusisaa maalinta alla uu dhawaaqayo oo dadkii u yeedhayo khalaa'iqdii oo dhan markaasaa waxa uu ku odhanayaa maada ajabtum lmursaliina kuwaan idiin soo diray maxaad ugu jawaabteen miyaad raacdeen mise waa ka baydheen oo waa beeniseen marka calaa kullin su-aashu waa imanaysaa rususha iyo ummadahaba laakiin tan la diidayaa waa su-aalu isticlaam fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih fakharaja dabeed waa soo baxay qaaruun calaa qowmihi qoomkiisii ayuu ku soo baxay fii ziinatih xaal uu quruxdiisii ku sugan yahay isagoo xaragoonayo oo isjajabinayo oo la gelbinayo oo gaadiidku hareeraha ka socdo oo bedladaha kuwii ugu quruxda badnaa uu ku soo labistay ayaa qoomkiisii uu ku soo baxay qaala markaa waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidata ama dhow yaa layta lanaa alla shallaytadayadee may noo sugnaatoonu hello midla maa kii wax lamida uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun waayo innahu qaaruun laduu xadin dheef midu saaxiibo weeye dheeftoo cadiimin weyn kuwii indhaku garaadlaha ahaa ee adduunka iyo dhaldhalaalka ee arkaan wax ku qaadanayey ee ducafada ahaa ee iimaankooduna u daciifka ahaa ee aanu xoogga badnayn markay dhalaalkii adduunye arkeenba waxay yidhaahdeen alla waxaan oo kale ma waxaan oo kale maanu helno ayaan badanaa qaaruun oo xoolo badana wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina akhyaartii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyeyna waxay yidhaahdeen waylakum war hooggiinne kuwan ay la hadlayaan adduunyada raacay hoog idinku dhacaye hawaabullaah ilaahay abaalmarintiisa khayrun khayr badan liman cidna u khayr badan aamana rumeeya rabbi iyo rusushiisaba oo wa camila sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan waxay culimmadii yidhaahdeen alla yaqaanka ahaa ee cilmigiiyo camalka kulmistay war hoog idinku dhacye ama hooggiinna eh ilaahay abaalmarintiisa jannada ayaa u khayr badan kuwa iimaanka iyo camalka saalixa a kulmista walaa yulaqaahaa abaalmarintaa lasoo tilmaamayna lalama kulmiyo ila asaabiruun kuwa sabre mooye cid kale lama siiyo oo haa damiirka loo celiyo sida jalaaluddiin almaxalli jalaaleynka uu ku tilmaamayo aljannatu lmushaaru biha jannada lagu tilmaamay hawaabullah ilan waxa weeyaan waylakum hawaabullaahi khayrun bay yidhaahdeen marka hawaabka alleh ee khayrka badan waxaa lagu ishaarayaa jannada dambe ee barakada badan marka damiirka in loo celiyo jannada hawaabullaahi lagu tilmaamayo waa sida raajixee jalaalinkuna uu tilmaamayo waxaa kaloo loo celin karaa haada maqaalada qowlka laga fahmayo waqaala aladiina maqaalada laga fahmayo oo walaa yulaqaaha odhaahdaa sawaabkee saxda alla lama kulmiyo oo lama waafajiyo ila saabiruuna kuwa sabre mooye cid kale laakiin waxaa kaga habboon siyaaqa hadalka jannadaa lagu tilmaamayo hawaabullaah lalama kulmiyo kuwa sabre mooye cid kale asaabiruuna cala ataaca والsaabiruuna can اlmacaasi والsaabiruuna calى اlmasaa'ib yacni waxa weeyaan kuwa ku sabra طaacaadka ku sabra masaa'ibka iyo mixanka soo maraya ka sabra macaasida iyo dunuubta iyo dulmiga kuwaas ayaa lala kulmiyaa jannada lasoo tilmaamay ee abaalka rabbi ee wanaagsan ah allah waxau ihi fakhasafnaa dabeed waanu la jaray bihi qaaruun iyo wa bidaarihi daartiisiiba alarda dhulkaanu la goynay isaga iyo hantiduu ku dhaadanayeyba dhulkaa lala jaray famaa kaana dabeed uma ahaanin lahu qaaruun min fi'atin koox kooxda oo yansuruunahu u gargaaraya oo u hiilinaya min duuni illaah alla sokadii wamaa kaana isaguna ma ahaanin min almuntasiriina kuwa hiishada ee wax isagu istara ama wax iska celiya isna ma ahaanin macnaha koox u hiilisana ma helin isna waxba ma hiishan oo ma gargaarsan oo wax iskama celin marka isna waxba muu taransan oo waxba iskamuu celin oo naftiisa uma gargaarin wax u gargaaroo usoo gurmadana ma helin laa haada walaa daa halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee ummadda dadka iska atbaacu kulli naaciq kii dhawaaqaba iska daba dhaqaaqa ama indha ku garaadlaha ishoodu waxay qabato uun waxa weeyaan garashadoodu aanay dhaafsanayn way ku dagmayaan dhaldhalaalka iyo dheefta adduunyo oo waxaa laga yaabaa qof wax la siiye markuu arkaba alla anna tan maan helo laakiin dadka cilmiga la siiyey ee xaqiiqada adduunyada iyo liidashadeeda fahmee gartay iyagu waxaa kuma dagmaan mana daba ordaan oo iskuma duleeyaan adduunyadu iyadoo dulaysan iyadaa daba socota kuwa wanaagsan iyo culimada laakiin iyagu waxa weeyaan kuma dagmaan dhaldhalaalka adduunyo taa waxaa u daliila ninkii qaaruun oo isqaadqaadaya oo quruxdiisa bannaanka ula soo baxay markuu qoomkiisii soo maray dee kuwii adduunye doonkuun ahaa waa kuwa calaacalaye leh alla waxaanoo kale maanu helno laakiin culimadii iyagu waxay yidhaahdeen weylakum hawaab ullaahi khayru liman aamana wacamila saalixa mar walbana arrimaha dhabtooda iyo xaqiiqadooda cidda garataa waa culimada shareicada xambaarsan dadka caamada waxaa laga yaabaa wax fara badan inay ku dagmaan oy daba ordaan laakiin goor ay dhibaatadii ku dhacday oo ay tala fara ka haaday oo aanay gacmo waxba ugu jirin baa laga yaabaa inay ka qoomamoodaan oo ka murugoodaan laakiin culimmadu balaayada ama fidnada ama dhibaatadu markay soo yeelyeelatay ay soo socoto ee ay dadka soo qaabisho intaanay kuba dhicinba ka hor ayay sii gartaan oo dadka uga digaan kol haddayse fidnadu intay dhacdo daba jeediso qof walba markaa wuu dareemayaa waasbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilams waasbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanaw jeclaaday makaanahu booskiisa qaaruun iyo derajadiisa bilamsi shalay yacni waxaa looga jeedaan waa kinaaya can ilqurbi oo wakhti dhow oon dheerayn kuwii lahaa alla maad wixiisa heshaan waxay ahaadeen markii la halaagay yaquuluuna kuwo odhanayay ahaadeen wey kaana allaha wey ay nacjabu waanu yaabaynaaye oo waanu tacajubaynaaye ana allaha liana allah maxaanu u yaabaynaa ama u yaabanahay ana allaha liana kaana allaha ey liana allaha waayo allah yabsudu waxa uu fidiyaa alrisqa arsaaqada liman yashaa cidda uu doono oo min cibaadih addoommadiisa ka mid a wayaqdiru waxaanu ku cidhiidhiyaa ay calaa man yashaa cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa waxay yidhaahdeen lowlaa amana allaahu haddaanu ilaahay nagu galladaysan lahayn oo iimaanka noogu nicmayn lahayn ay biliimaan calaynaa korkayaga haddaan ilaahay korkayaga iimaanka noogu nicmayn lahayn lakhasafa dhulka ayuu nala jari lahaa binaa anaka lakhasafa binaa dhulka ayuu nala jari lahaa sidaa sidaa qaaruun oo kale wey kaannahu wey ay nacjabu waanu yaabaynaaye kaannahu ay liannahu waxaanu la yaabaynaa wey waxaanu la yaabanaa kaannahu liannahu maxaa yeelay arrinku waxa uu yahay laa yuflixu lkaafiruuna kuwa gaaladii inaanay guulaysanayn waxaa la yidhaahdaa ereyga wey iyo ka-anna waa laba erey oo isa saaran marka wey waa ismu ficil mudaaric bimacnaa nacjabu waa ismu ficil mudaaric macnihiisu uu yahay waanu yaabaynaa oo waa tacajubaynaa kaanana maanta kaana tashbiih baa lagu yaqaanay shay shay lagu shabahayo laakiin maanta waxaa la yidhi waa bimacnaa laami tacliil oo kale oo cilayntiiyo sababeynta laamtii tusinaysa oo kale ayay maanta la macno tahay oo kaana waa lianna sababeyn macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waxaanu la yaabannahay waayo ilaahay cidduu doonu arsaaqadda u ballaadhiya cidduu doonana waa ku cidhiidhiya waxaanu la yaabaynaa waayo arrinku wuxuu yahay gaaladu ma guulaystaan oo tacajubkooda ayaa labada yacni labada kaanee ka dambaysaaba waa tacliilun litacajub waxaa lagu sababeynayaa yaabka yaabayaan maxay la yaabayaan waayo sidana alla u sameeyaa markaa wey ay nacjabu waxaanu la yaabaynaa kaana allaha liana allaha waayo allah yabsudu wuxuu u ballaadhiyaa alrisqa arsaaqada liman yashaa cidda uu doono oo min cibaadi addoommadiisa ka mida oo wayaqdiru waa ku cidhiidhiyaa ay calaa man yashaa cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa lowlaa amana allaahu haddaanu ilaahay noogu nicmayn lahayn calaynaa korka yaga ay biliimaan iimaanka haddaanu noogu nicmayn lahayn lakhasafa dhulka ayuu la jari lahaa binaa annaga laakiin nicmada iimaanka uu noogu nicmeeyey ayaa rabbi nagu badbaadiyey oo aanu dhulka noola jarin wey ay nacjabu waxaanu la yaabaynaa kaannahu liannahu waayo liana alamra washana waayo arrinkiiyo xaalku waxa uu yahay laa yuflixu inaanay guulaysanayn alkaafiruuna kuwa gaaladii inaanay guulaysanayn jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa falaa dalaalata fi lbasti cala asacaada ballaadhinta arsaaqadda addoommada qaarkood alla uu ballaadhinayo ma tusinayso in dadkaasi ay guulaysteen oo ilaahay uu raalli ka yahay walaa fi lqabdi cala ashaqaawa cidhiidhinta lagu cidhiidhinaya dadka qaarkoodna calaamad iyo astaan uma aha inay guuldaraysteen oo alla uu necab yahay bal yafcalu subxaanahu kula waaxidin min albasti waalqadri bal ilaahay wuxuu samaynayaa mid wal oo ballaadhintii cidhiidhi yacni cidhiidhintaba ka mid ah waxa uun rabbi u samaynayaa bimaxdi mashii'atihi doonistiisa badhaxa tiran yacni isagu sida uu doonay ee uu qadaray unbuu u samaynayaa labadaa midkuu doono laa likaraamatin tuujibu lbasta karaamo keensatay in la ballaadhiyo uma ballaadhinayo walaa lihawaanin yuujibu lqabda dullayn iyo ihaaneyn keensatay in lagu cidhiidhiyana uma cidhiidhinayo idan in xoolaha la ballaadhiyo qofku maalqabeenu noqdo iyo in lagu cidhiidhiyo oo uu caydh noqdo labada midna tusaale iyo daliil uma aha karaamo iyo ihaano midna sacaado iyo shaqaawo midna waayo waa adduunyo adduunyadana ilaahay waa siiyaa man yuxibu waman laa yuxib kuuu jecelyaha ku aanu jeclaynba laakiin diinta ayaa lagu kala duwan yahay oo ilaahay ciduu jecel yahay moo cid kale aanu ugu deeqin allah waxa u ihi tilka taasi addaaru alaakhiratu waa daartii aakhire ee dambe ay naciimu daari alaakhira taasi waa daarta dambe nicmooyinkeedii oo jannada ah najcaluhaa daartaa aakhiro nicmadeeda waxaan u yeelaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwa sarayn sarrayn iyo kibir aan ku doonayn fil ardi arlada dhexdeeda ay ku kibraan oo isku sarraysiiyaan iyo walaa fasaadan xumaantoona aan la doonayn arlada kuwa aan kibir iyo xumaan midna arlada la doonayn kuwaasaanu nicmada aakhira u yeelaynaa najcaluhaa naciimka daarta aakhira waxaan u yeelaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwa kibir aan la doonayn fi lardi arlada dhexdeeda iyo walaa fasaadan xumaantoona waalcaaqibatu cidhibta dambe ee la mahadinayo oo jannada ahna lilmuttaqiina kuwa alla ka baqay u sugnaatay oo cidhibta dambe iyo midhaha dambe guranaya u aayaya jamaaludiin alqaasim maxaasinu ta'wiilka waxa uu zamakshari kaga soo naqlinayaa kashaafka inuu ku yidhi lam yucalliq ilmawcida bitarki alculuwi waalfasaad ballanta ilaahay u ballan qaaday nicmada aakhiro kuwa u siinayo ballantaa ilaahay kuma xidhin in kibirkiiyo fasaadka laga tago ka tegistiisa walaakin bitarki iraadatihimaa wa mayli اlquluubi ilayhima laakiin mawcidkaa iyo ballantaa adag wuxuu ku xidhay in laga tago doonista la doonayaba kibir iyo fasaad iyo qalbiguba inuu isho ama niyaddaba ay ku soo dhacdo aada niyooto marka wuxuu sheekhu tilmaamayaa dee waxaa la yidhi liladiina laa yuriiduuna iraadaduna dee waa qalbigii iyo maylkii maxabadii qalbiga iyo niyadii weeyi marka lama odhan liladiina laa yatakabbaruuna oo ficilkii tarkigii lama cabirine kuwa ka tegaya lama odhan dee kibirkii iyo fasaadkii waa kuwa aan doonaynba qalbigoodaba aanay ku soo dhacayn aan u iilanayn ee arrintaa aan niyoonayn waanay kala xeel dheertaa in lagu xidho tarkulfasaad iyo tarkuliraada in ficilkiiba yacni waxa weeyaan ficilka ka tegistiisa lagu xidho oo la yidhaha kuwa aan kibrayn iyo doonista in lagu xidho la yidhaha waa kuwa iska dhaaf inay sameeyaana aan doonaynba qalbigoodaba aanay ku soo dhacayn way kala xeel dheerta allah waxau yihi man axadka jaa-a yimaado oo bilxasanati tii wanaagsanayd ruuxa la yimaada man jaa-a ruuxa la yimaada bilxasanati wanaaggii falahu waxaa u sugnaaday khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanada iyo wanaagga uu sameeyey oo waxaa ka khayrka badan wuxuu noqonayaa waa libinlaabka loo libinlaabayo toban laab ilaa toddoba boqol oo jeer ilaa libinlaabyo ilaahay mooye axad kale aanu ogeyn oo jamaal udiin alqaasim maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa wa haadaa min fadlihi alcadiimi wa karamihi alwaasic kaasi waa deeqda allee weyn iyo karamkiisa aadka u ballaadhan weeyi anlaa yajziya sayi'ata ilaa bimidliha waxaa deeqda alleh iyo fadligiisa weyn ka mid ah inaanu xumaantii ku abaalmarin ilaa bimidliha mid iyada lamida mooye oo la labinlaabi maaye xumaanta haddaad samayso oonad ka toobadkeenin xumaan keliya unbaa kuu qoran tu kale haddaad ka dabageysana waa laba la libinlaabi maayo wayajzi alxasanata bicashri amhaaliha iyo inuu xasanadiina ku abaal mariyo toban laabkeed wa sabci mia iyo toddoba boqoloo jeer in la labinlaabo wahada macnaa qowlihi tacaala falahu khayru minha macnaha marka la leeyahay waxa u sugan wax ka khayr badan waa libinlaabyada la libinlaabayo xasanadii ilaa xasano keliya ahayd boqolaal jeer baanay badatay khayrun minha taasaa looga jeedaa jalaaludiin almaxalli laakiin isagu waxa uu ku fasirayaa khayriyadan inaan afcalu tafdiilkii laga macnayn oo aslu lkhayruun loo jeedo macnuhuna uu yahay falahu waxaa u sugan ninka wanaagga sameeya khayrun wanaag baa u sugan abaal wanaagsan baa u sugan minha min ajliha mintuna waa sababiyo xasanadaa uu sameeyey sababteeda wanaag baa ugu sugan ayuu jalaaleynku odhanaya waman axadka jaa-a la yimaado bisayi'ati xumaanta qofka la yimaadana falaa yujzaa lagu abaal marin maayo aladiina kuwa camiluu sameeyey asayi'aati xumaanaha sameeyey lagu abaal marin maayo ilaa maa ilaa jazaa maa shay abaalmarintii mooyaane kaasoo kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya kuwa xumaanaha sameeyeyna waxay samaynayeen abaalkiisii unbaa lagu abaal marin oo macnaha dee laba libinlaabaye e waa xumaantii uun mid lamid ah man jaa-a bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaa-a bisayi'ati falaa yujzaa ilaa midlaha wahum laa yudlamuuna aayaddaasay la mid tahay wanaag qofkii la yimid toban laabkeed baa u sugan imaamu shaqiidi sida uu tilmaamo waa waxa ugu yar libinlaabyada cashru amhaaliha waxa in badan loo cabiraa laakiin deeqda ilaahay intaa waa ka ballaadhanto ilaa toddoba boqol oo jeer ilaa adcaafin kaiira laa yaclamuha ila allah ayay ilaahay u libinlaabaya wallahu waasicun caliim waman jaa-a bisayi'ati falaa yujzaa ilaa milaha xumaan ruuxa la yimaadana iyadoo kale mooye wax kale lagu abaalmarin maayo iyadoon weliba la dulmiyeyno wanaagay sameeyeenna aan laga duutiyeyn oo aan loo diideyn xumaan aanay samaynna aan loo xambaarinayn nin walbana wuxuu galay uun laga goynayo wixii uu mutaystayna la marinaayo ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad allah waxau ihi ina aladii allaha farada ku soo dejiyey calayka korkaaga nebi maxamedow alqur'aana qur-aanka ku soo dejiyey farada waa bimacnaa anzalahu sida maxalliguba uu tilmaamayo allaha qur-aanka korkaaga ku soo dejiyey laraaduka waa kii kuu celin doona ama kuu soo celinaya ilaa macaadin meel loo noqdo makaanu noqod meel loo noqdo ayuu kuu soo celinayaa qul waxaa tidhaha nebi maxamedow rabbi rabbigay aclamu ay caalimun isagaa og man axadka jaa-a la yimid bilhudaa hanuunka iyo waman axadka huwa isaguwa fii dalaalin baadi dhexdeed ku sugan baadidoo mubiinin ay bayiinin cad laraaduka ilaa macaadin waxaa lagu fasiray maka oo nebigu aada uu ugu xiisoonayo oo u jeclaa markii uu ka baxay dabadeed waa lagugu soo celin doonaa waqad facala allaahu dalik oo isagoo faatixoo furtay ayaa uu ku soo noqday waxaa kaloo lagu fasiray laraaduka ilaa macaadin yacnii nicmada daarta aakhiro oo jannada ah ayaa laguu soo celin maqaamulmaxmuudkana waa lagu fasiray meesha kuwii hore iyo kuwii dambaba ay kugu mahadin doonaan qiyaamada ee maqaamu shafaacati alcudmaa intaba waa lagu fasiray wamaa kunta mabaad ahay nebi maxamedow tarjuu mid rajaynaya yacnii intaan risaaladu kuu imaneen rasuul lagaa dhigin maad ahayn mid rajaynaya an yulqaa ee an yuuxa in lagu waxyooda ilayka adiga alkitaabu kitaabkani qur-aanka ah in lagugu soo dejiyo laguu waxyoodo mid rajaynayo kasii warhaya maad ahayn ilaa raxmatan laakiin alqaynaa ilayka waxaanu qur-aanka kuugu soo tuuray ama kuugu waxyoonay raxmatan liajli raxma naxariis darteed oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay ee falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriina halkan ilaa aakhirka waa towjiihaadka iyo talooyinka ilaahay nebigiisa moxameda uu siinayo jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ay wamaa kunta qabla majii'i اrisaalati ilayka tarjuu watu'amilu inzaala alqur'aani ilayk yacni risaaladu intaanay kuu iman horteed dee mid kasii warhayo damcaya ama rajaynaya qur'aan in lagu soo dejin maad ahayn wuxuu ihi wa qowluhu an yulqaa ilayka alkitaabu ay yuuxaa ilayka alkitaab yani an yulqa waxa weeyaan an yulqaa ilayka alkitaabu macnaheedu waxa weeye ay yuuxaa ilayka alkitaabu oo yulqaadaa bimacnaa yuuxaa waxyo yacni waxyigii ah wamaa kunta mabaad ahay nebi maxamedow tarjuu mid rajaynaya an yulqaa an yuuxaa in lagu waxyoonaya ilayka adiga xaggaaga alkitaabu kitaabkani qur-aanka in lagu waxyoonayo lagugu soo dejinayo mid markii hore sii rajaynayo kasii warhaya maad ahayd ilaa raxmatan ilaadu waa istitna munqatico bimacnaa laakinah laakin alqaynaa ilayka alkitaab ha yeeshee waxaanu kitaabka kuugu waxyoonay raxmatan liajli raxma naxariis darteed raxmadda oo min rabbig rabbigaa xaggiisa ka ahaatay adiga lagugu naxariisanayo uunkiiyo ummadda oo dhanna loogu naxariisanayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin nebi maxamedow dahiira mid u kaalmeeyo garab iyo gaashaan u noqda lilkaafiriina kuwa gaalada ah walaa yasudunnaka kuwan gaaladii yaanay kaa horjoogsanin can aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa yaanay kaa hor joogsanin bacda id unzilat marka lagugu soo dejiyey dabadeed ilayka adiga xaggaaga aayaadka intii lagugu soo dejiyey dabadeed yaanay kaa duwan ama kaa hor joogsanin wadcu ay wadcu nnaasa dadkana waxaad ugu baaqdaa nebi moxamedow ilaa rabbik rabbigaa xaggiisa ugu baaq walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kuwaa ha ka mid ahaanin walaa tadcu ha caabudin maca allaah ilaahay la jirkiisa ha caabudin ilaahan macbuud aakhara oo kale ilaahay ilaah kale ha la caabudin ee alle keligii cibaadada u badhaxtir oo wax kale cibaadadiisa ha kaga badhxin laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane rabbi kullu shayin wax walba haalikun waa kii halaagsamayee baaba-ayeen baaqi noqonayn ilaa wajah ilaahay wejigiisa mooyaane waxaa looga jeedaa ay ilaa iyaahu oo wejiga alle ee sharafta badan ee la cabiray yacni daatadiisa oo dhan baa looga jeedaa alleh uunbaa baaqi noqon ee cid kale hadhi mayso kullu shayin shay walba haalikun waa kii halaagsamayee baaba-aya ilaa wajhah ilaahay wejigiisa mooyaane ay ilaa iyaahu isaga mooye axad kale hadhi maayo kullu man calayhaa faan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlikraam lahu ay lilaah alle ayuunbuu u sugnaaday alxukmu xukumka fulaya ee yacni aan marnaba baaqanayn ee sida alla ugu talagalay xukumka u dhacaya waa ka rabbi uun wixii kaleba wuu baaqan wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uun baana turjacuuna laydiin celinayaa imaamu suyuuti waxa uu tilmaamay sida jamalka uu ka soo naqlinayo makhluuqaadka qaar ka mid ah oo baaqi noqonaya ilaahay baaqi yeelidda uu baaqi yeelaya ku baaqi noqonaya yacni baqaa daatiya maahu iyagu iskood uma baaqi noqon karaan ilaahay baa laakiin ka soo reebaya makhluuqaadka kale uu baabi'inayo marka waxaa ka mid ah carshiga iyo kursiga naarta iyo jannada laftaa lafdhumuqda la yidhaah ee lafdhabarta halka ugu hooseysa salkeeda waana halka abuurka aadamaha layska saaro markaad la soo noolaynayo ee dib loo soo saaraya dadka waa cajbu danab lafdhumuqdaa la yidhaah markaa lafdhabarta halka yar lafta yare ugu hooseysa salkeeda weeyi laftaa yar ayaa dee dadkii ka hadhaysa iyo arwaaxda oo iyaguna waxa weeyaan waa baaqi noqonayaan imaa fii naciimin aw cadaab ilaa inta bactigu ka dhacayo kada lowxu walqalamu looxii iyo qalamkii maqaadiirta lagu qoray marka waxa uu ku jamciyey amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuhaa min alkhalqi walbaaquuna fii xiyazi alcadam hiya alcarshu walkursiyu naarun wajannatun wacajbun waarwaaxun kada lowxu walqalamu yacni sideedda abyaadaasuu ku kulmiyey suuratu lcankabuud makiya aayaadkeeduna waa sagaal iyo lixdan aayadood xuruufteedu waa afar kun boqol sagaashan iyo shan kelimaadkeedu waa toddoba boqol iyo siddeetan kelmadood weeyi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadih xuruufta muqatacaadka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa garanaya waxa uu uga jeedo axasiba annaasu dadkuma waxay u maleeyeen baa alla uu yidhi an yutrakuu in lagaga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdaan aamanaa waa rumaynay walxaal hum iyagu laa yuftanuuna aan la imtixaamay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay dadkuma waxa ay moodeen in lagaga tegaayo inay yidhaahdaan rumaynay iyadoon la imtixaamay taasi waa ma dhacdo kol haddaad rumayso iimaankiiyo diinta aada dooratay waa lagama maarmaan in lagu imtixaamo si loo kala saaro iimaanka runta ah iyo ka beenbeenta ee munaafiqiinta allah waxau yihi subxaanah am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa yaأtikum mathalu aladiina khalow min qablikum masadhm اlba'saau wاldaraa wzulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasru اllah alaa ina nasra اllahi qariib allah waxa u yihi ma waxaad u malayseen oo moodeen in aayarun jannada ay iska gelaysaan iyadoo aanu idiin iman kuwii idinka horreeyey wixii u yimid waxaa taabatay dhibaatooyin cudur iyo caydhnimoba leh waa la gilgilay oo aad baa loo gilgiloo loo imtixaamay ilaa rasuulka iyo intii rumaysay ay yidhaahdeen waa goorma gargaarkii ilaahay dabeed alla ugu jawaabay gargaarkii alle waa idiin dhow yahoo idinkama dheera goorta uu rasuul odhanaya iyo mu'miniintii la socotay mataa nasrullah waa xilli dhibaatada iyo mixnadu ay gaadheen meel sare oo aan sokayn marka halkaa waxaynu ka garanaynaa ruuxa mu'minka ah waa imtixaan u joog waayo adduunka layna keenay baaba magaceedu yahay daarul imtixaani waa daartii imtixaanka marka naftaada in lagugu imtixaamo ehelkaaga lagugu imtixaamo ubadkaaga lagugu imtixaamo caafimaadkaaga lagugu imtixaamo dhinac walba imtixaan inuu kaaga yimaado waa inaad u diyaargarowdo una dulqaadato waayo halka lagugu talagalay eed u socotay degaankaaga rasmigii halkanba ma aha halkan waa meelaad kusii dhaxaysa un oo aada dhaafayso laakiin halka hantida rasmiga ee lama huraanka ah ee aan laga guuraynin lagu waarayo waa daarta aakhiro allah waxau ihi walaqad fatannaa wallaahi laqad fatannaa waanu imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kuwan kuwii ka horreeyey horaan uu imtixaanay falayaclamanna walle wuu ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa allaahu alleh aladiina kuwa sadaquu ka run sheegay iimaanka walayaclamanna walle waa ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa alleh alkaadibiina kuwa ka been sheegayna walle ilaahay waa kala ogaan kuwa iimaanka ka run sheegay iyo kuwa ka been sheegaya oo ilaahay hore miyaanu ogeyn maya waa u ogaa in badan bayna soo martee khulaasadu waxa weeyi ilaahay cilmigiisa saabiqa ah ee hore waxba kuma abaalmariyo oo cuquubo iyo janna midna kama dhalato cilmiga hore saabiqa ah oo addoonka ilaahay kuma abaalmariyo kumana cadaabo waxaan sii ogaa waxaan inaad samayn doonto laakiin rabbi waxa uu ku abaalmariyaa oo ku janneeyaa ama ku cadaabaa ficil ahaan markuu u sameeyo wuxuu ilaahay horeba usii ogaa marka cilmigani waxaa la yidhaha waa alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab waa cilmigii abaalmarintii cuquubadu ka dhalanaysay waana macnaha waa la kala muujin doonaa oo wuxuu ilaahay hore u ogaa inuu dhici doono ayaa imikana wuu ogaanayaa isagoo dhacay oo marna cilmiga alle wuxuu ugu tacalluqayaa inuu dhici doono marna wuxuu ugu tacalluqayaa inuu ficil ahaanba dee u dhacay waaba wax dhacay oo ficil ahaan loo sameeyey abaalmarintiina ay ka ratibmayso marka khulaasadu waxa weeye cilmu lmushaahada iyo cilmu ru'ya iyo ayay culimmadu ka cabiraan marka waa la kala muujinayaa oo ilaahay horeba waa u ogaaye laakiin ficil ahaan baa wixii u muuqanayaa weeyi marka falayaclamanna walle waa ogaan doonaa allahu alla aladiina sadaquu kuwa ka run sheegay iimaanka walayaclamana alkaadibiin kuwa ka been sheegayana waa ogaan doonaa oo macnaha labadaa waa kala muujin doonaa oo siduu u kala muujinayaa marka mixnada iyo imtixaanku dhaco ayaa kii runta sheegayana ku sugnaanaya oo janno mudanaya kii beenta sheegayana ka cararaya ama uu ka siibanaya oo naar uu mudanaya markaasay kala muuqanayaan oo labadii ay kala baxayaan alla waxau ihi am xasiba uma waxay u maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna samaynaya asayi-aati xumaanaha kuwa samaynaya ma waxay u maleeyeen an yasbiquunaa inay naga fakan karaan oy naga cararayaan miyay moodeen saa-a alla ilaahay waxaa xumaaday maa waxa yaxkumuuna ay xukumayaan alla ilaahay waxay moodayaan baa xumaaday man axadka kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya amase ka baqanaya liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa ruuxa rajaynaya amase ka baqanaya ay falyastacida lahu see jalaaludiin almaxalli uu soo qadarayo dee ha u diyaargaroobo waayo muxuu ugu diyaargaroobayaa fa ina ajala allah ay faina ajala liqaa'i illaah waayo ilaahay la kulankiisa ajashiisa ama wakhtiga rabbi u qoondeeye u qabtay la aatin wakhtigaasi waa mid imanaya waayo kulanka alleh wakhtiga rabbi u asteeyey waa mid imanayo marnaba aan baaqanay wa huwa rabbina assamiicu waa ka maqalka badan ee wax kastoo lagu hadlo maqla alcaliimi ogaalka badan wax kastoo la sameeyana og alcalaama abuayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa faina ajal allaahi la aatin alraajixu annahu laysa bijazaa sida raajixa ah jumlada faina ajala allaahi shardiga horee man jazaa iyo jawaab uma aha lianna ajalahu jaa-in laa maxaala min gayri taqyiidin bishardin waayo muddada alla u qabtay liqihiisa iyo la kulankiisu waa mid imanaya shaki la-aan oon shardi ku xidhnayn liannahu low kaana jawaaba shardi haddii faina ajala allaahi la aatin shardiga manta jawaab u noqon lahaa lazima ana man laa yarjuuhu laa yakuunu ajalullaahi aatiyan lahu waxaa ka dhalan lahayd qofka aan rajaynayn liqaha rabbi inaan muddaduu rabbi u asteeyey aanay u imanayn oo aanu la kulmayn taasina muraadka ma aha macnaha fatxulbayaanka oo kale ayaa jamalkuna uu ku soo naqlinayaa futuuxaadka oo samiin alxalabi uu ka soo xiganayaa durulmasuunka inuu ku tilmaamay marka macnaha ama muraadka sheekhu waxa weeye haddii laga dhigo jawaab fa ina ajalallaahi macno aan sax ahayn baa meesha ka soo baxaya oo waxay noqon lahayd man ruuxii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'allaahi la kulanka alleh kii ahaaday mid rajaynaya hee fa ina ajalallaahi la aatin dee ajasha alla u qabtay liqahaas waa imanaysaa marka maxaa la moodi lahaa kii rajaynayaa liqaha wakhtigee loo qoondeeye u imanaya kii aan rajaynayna uma imanayo marka fa ina ajalallahi sidaasaanay jawaab iyo jaze ugu noqon karin manta marka waa in lasoo qadaro oo jawaabka lasoo qadarayo fa ina ajalallahina lagu cileeyo o lagu sababeeyo oo macnuhu noqdo qofka liqaha alle rajaynayaahee falyastacidda lahu horta jazihii wakaa ha u diyaar garoobo waayo muxuu ugu diyaar garoobayaa fa ina ajalallaahi la aati waxay cillo u tahay jawaabka muqadarka ah marka man axadka kaana ahaadee yarjuu mid rajaynaya liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa qof kasta oo rajaynaya ama ka baqanaya dee falyastacidda lahu ha u diyaar garoobo oo wuxuu maalintaa ku badbaadi lahaa dee maanta ha diyaarsado waayo fa ina ajala allahi fa ina ajala liqaa'i illaah waayo la kulanka alle muddada alle u qoondeeyey wakhtigaasi la-aatin waa mid imanaya un baaqanay wa huwa rabbina asamiicu ka maqalka badan weeyaan alcaliimi oo ogaalka badan waman axadka jaahada jihaadah ay jaahada nafsa washaytaan nafta iyo shaydaanka iyo hawadaba ruuxa la jihaada oo waxaynu ugu fasiray jihaadu nafsi washaytaan waayo dee aayaddu waaba maki oo waxa weeyaan wakhtigaa jihaadba lama waajibin jihaadka gacanta ee gaalada marka mar haddaanu kii gacanta ee gaalada aanu ahayn waa kii nafta iyo shaydaanka labada jihaadna ka muhiimkii waa ka nafta iyo shaydaanka oo kaa qofka aan ku guulaysani ka gaaladana ku guulaysan maayo waman jaahada ay anafsa waashayaana ruuxa nafta iyo shaydaanka iyo hawadii la jihaada fa inamaa yujaahidu waxa uunu u jihaadayaa linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeduunbuu u jihaadayaa oo dee midhaha jihaadkaa ka dhasha ka u aayee ha dhowee midhaha guranaya waa un isaga ina allaha ilaahay lahaniyun waa mid ka maarmay cani ilcaalamiina caalamiinta iyo makhluuqaadka o dhan rabbi waa mid ka maarmoon u baahnayn waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaat camaladan wanaagsanna sameeyey lanukafiranna wale waanu ka tirtiri canhum iyaga sayi-aatihim xumaanahooda walanajziyannahum waananu ku abaalmarin doonnaa oo ku abaalmarin doonnaa axsana aladii yacni kii ka ugu wanaagsan haddii afcalka baabkiisa loo daayo axsana aladii kii ka ugu wanaagsan baanu ku abaalmarin doonnaa kaasoo kaanuu ahaan yacmaluuna kuwa sameeya haddii la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabi sida jalaaludiin almaxalli umarana axsanku waa bimacna alxasan oo axsana aladii ay xasana aladii kii kiisa wanaagsan kaanuu ahaan yacmaluuna kuwa sameeya yacnii kay samaynayeen kiisii wanaagsanaa ayaanu ku abaalmarin oo axsanku waa bimacna alxasan laakiin imaamu shaqiidi waxa uu rajaxayaa axsanka in baabkiisa loo daayo oo wuxuu odhanayaa beydkii maraaqi sucuudka horta soo qaadanaya wuxuu odhanayaa waxa kasta oo aan ilaahay tabaaraka wa tacaala aanu reebin oo aanu nahiyin waxa weeyaan waa xasan wixii uu reebaana waa qabiix marka wuxuu odhanayaa xasanka waxa soo gelaya waxaan ujeedaa axsanka waxa soo gelaya waajibkii iyo manduubkii mubaaxuna waa xasan oo maa lam yanha canhu rabbuna fa xasanu mar haddii mubaax uu yahay wax bannaan oo manhi aanu ahayn waa xasan buu odhanayaa oo mubaaxu waa xasan waajibka iyo manduubkuna waa axsan marka iyaga laftoodaana sii kala axsansan oo axsanka ugu sarreeya waa waajibka manduubkuna waa axsanka labaad oo waajibku waa axsanu min almanduubi manduubkuna waa axsanu min almubaaxi mubaaxuna waa xasan oo isagu axsan ma aha marka axsan marka baabkiisa loo daayo waxaa lagu abaal marinayaa waa waajibaadki iyo manduubaadkiibaa axsanka soo gelaya ilaa mubaaxa isaga hawaab iyo ciqaab midna kuma tacalluqee haddaan niyo kale ama wax kale la xidhiidhina marka axsanka markaad u dayso waajibaadkii iyo sunantiiba waa soo gelayaan haddii bimacna alxasan la yidhaahna dee haddii xasankii lagu abaal mariyo oo manduubaadkii ah yacni haddii sida jalaaludiinka u maraya aynu marro axsankuna min baabi alwlaa buu noqonayaa min baabi alwlaa oo xasan haddii lagu abaalmariye axsanna waaba kasii horeeya weey allah waxa uu yihi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa wawasaynaa waxaan u dardaaranay alinsaana insaankii biwaalidayhi ay biixsaani waalidayhi labadiisa waaliduu samafalidoodii iyo wanaajintoodii baanu u dardaaranay xusnaa samafalid iyo wanaajin inuu u samafalo uu wanaajiyo wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labadaadii waalid insaanow litushrika si aad iila wadaajisa bii aniga cibaadadayda maa shay laysa laka aanu kuugu sugnaanin bihi maaga cilmun ogaal haddii labadii ku dhalay ay kugula dadaalaan inaad iigu shariig yeesho waxaanad cilmi u lahayn falaa tutichumaa ha ka yeelino ha adeeci ilaya xaggaygunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu oo fa unabiukum dabeed waan idinka waramayaa bimaa wixii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo oo waan idinka abaalmarinayaa marka maa laysa laka bihi cilmun jalaaludiin almaxali wuxuu odhanayaa waa muwaafaqata lilwaaqici falaa mafhuuma lah maa laysa laka bihi cilmun waaqicii unbuu waafaqayaa oo wixii de waaqicii jiray unbaa la caddaynayaa mafhuuma leh oo macnaha laga qaadan maayo dee hadday yacni kugula dadaalaan inaad iigu shirki yeesho waxaad cilmi u leedahay samee looma jeedo waayo shirki cilmi ku salaysani maba jiraba marka shirki walba waa biduuni cilm marka maa laysa laka bihi cilmun sifo waxa weeyaan muqayida oo wax lagu ixtiraasayo oo mafhuumle ma aha laakiin waa un sifa kaashifa oo waa bayaanan lilwaaqic wax mafhuuma ma leh waayo kullu shirkin laysa calayhi athaaratun min cilmi wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey aلصaalixaati waxay camaladan wanaagsan sameeyey lanudkilannahum walle waxaanu geli waxaanu gelin oonu gelini fi الصaalixiina ay fi jumlati الصaalixiin kuwa wanaagsan jumladoodiiyo duuduubkoodaanu dhex gelin oo kuwaasaanu ka mid yeeli wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man duul baa ka mid ah kuwaasoo yaquulu odhanaya aamanaa waa rumaynay billaahi alleh faidaa uudiya marka la dhibo oo fillaah ilaahay dartii marka loo dhibo jacala waxa uu ka yeelayaa duulkaasi fitnata annaas dadka fidnadoodii iyo dhibkoodii wuxuu ka yeelayaa ka cadaabi illaah sida cadaabkii ilaahay oo kale ayuu ka dhigayaa walain jaa-a hadduu yimaado nasrun guul iyo gargaar hadduu yimaado oo min rabbik rabbigaa xaggiisana uu ka yimaado nebi maxamedow layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan kuwaasi ama duulkaasi innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn macakum idinka la jirkiinna idinkaanu idinla jiroonu miciinna ahayn ee xoolaha khaniimada wax naga siiya ilaahay waxau ihi awalaysa allah awalayse allaahu ilaahay miyaanu ahaanin biaclama midu ogaal badan bimaa fii suduuri alcaalamiina caalamiinta laabahooda dhexdooda waxa ku sugan ilaahay midu ogaal badan miyaanu ahayn ay min aliimaani waannifaaq macnaha xagga iimaanka iyo nifaaqa waxa laabta ku jira ilaahay mid og miyaanu ahayn me waa ogyaho waa ilaahay waa ogyahay oo dee kuwa ay ka dhabta tahay waxay sheeganayaan iyo kuway afka baarkiisuun ka tahay ilaahay waa kala ogyahay ee kama qarsoona weeyi jalaaludiin almaxali wuxuu odhanayaa wa min annaasi man yaquulu aamanaa biاllahi faidaa uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi ka cadaabi illaah wuxuu odhanayaa ay fi lkhawfi minhu fayutiicuhum fayunaafiq yacni waxa uu ka yeelayaa dhibaatadii dadka xaggooda kaga timid sida cadaabka ilaahay oo kale yacni waxaanu kala mid dhigayaa sida cadaabka alloo kale ay fi lkhawfi minhu cabsida uu ka cabsoonayo darteed yacni cabsidaa uu ka cabsoonayo sidii cadaabka ilaahay oo kale ayuu ka dhigayaa dabeed markaa wuxuu addeecayaa dadkii dhibaataynayay oo dee wuu munaafaqadaynayaa oo nifaaq iyo munaafaqad ayuu ku dhacayaa oo wixii laga doonayena waa yeelayaa wixii loo diidayena waa ka tegayaa dadkan dhibaataynaya ee diinta kula dagaalamaya siday doonayeen buu u yeelayaa ilan dhibaatadoodii buu ka dhigay sida cadaabka alle oo kale jamalkuna wuxuu odhanayaa ka cadaab illaah ay jazica min ada annaas walam yasbir calayh waxa uu ka argagaxayaa oo uu ka baqanayaa dhibaatadii dadka oo ku sabri maayo fa ataaca annaasa dadkiibuu markaa ku adeecayaa xumahay ka doonayeen kamaa yutiicu allaha man yakhaafu cadaabahu sida ilaahayba uu ateeco ruuxa cadaabkiisa ka cabsoonaya dee dadka muuminiintu waxay u cibaadaystaan khawfan wa tamacan soo ma ah yacni waxa weeyaan cabsi ay cadaabka alle ka cabsoonayaan iyo rajaynay raxmadda rabbi rajaynayaan sidii oo kale ayaa kan cadaabkii ilaahay kala mid dhigaya fitnada dadku yacni dadkii wuxuu u yeelayaa oo waxay rabaanba ugu fulinayaa sida alla uu yeelo ruuxa cadaabkiisa ka cabsoonaya macnaha tashbiih halka la ysaga ekaysiinaya waa halkaa duulkani markaa waa duul munaafiqiinah waa kuwo marka la nabad qabana mu'miniin ah mar alla marka dhibaata dhacdana dee raadkooda dib u qaadaya oo waxa weeyaan gaalnimada iyo xumahaas muujisanaya marka ay wanaag arkaanna iimaan muujisanaya si ay uga qayb qaataan muslimiintu waxa ay helayaan marka waa dad noocaasa aayaddii kale ay la mid tahay ee alla uu yidhi wa min annaasi man yacbud اllaha calaa xarfin fain asaabahu khayru iطma'ana bih wain asaabathu fitnat inqalaba calaa wajhi khasira addunya wاlaakhira dalika huwa alkhusraan اlmubiin dadkii waxaa ka mid ah kuwo ilaahay dacal ama dhinacuun ka caabudayo oo luguna baqa ugu joog luguna diriir ugu joog kolba waxay arkaan uun ku dhaqmaya oo haddii khayr iyo wanaag ku dhaco ay arkaan ku xasilaya oo diinta iska haysanaya haddii laakiin fitno iyo dhibaata ku dhacdo wejigooda ka laabanaya oo dib uga ridoobaya diinta adduun iyo aakhiraba kuwaasi waa khasaareen khasaaraha dhabtee cad ee aan shaki lahayna waa qof diintiisa khasaaray oo caynkaas oo kala noqday kaasaa khasaaraha dhabtee yacni weyni uu ku dhacay alla waxa u ihi walayaclamanna walle waa ogaan doonaa allahu alla aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walayaclamanna waana ogaan doonaa almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah macnaha labada waxa weeyaan laysku jiri maaye waa kala saari doonaa rabbi oo waa kala muujin doonaa wa qaala waxay yidhahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu soo raaca sabiilanaa waddadeeda annakana soo raaca gaaladii baa muuminiinta ku leh walnaxmil aanu idinka xambaare eh khataayaakum gafafkiinna aanu xambaare eh allah waxau ihi wamaa hum mabay ahaanin kuwaasi bixaamiliina kuwa xambaaraya oo min khataayaahum gafafkooda xaggooda ka xambaaraya min shayin waxba innahum iyagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya weeyi oo cidna dembi ka xambaari maayaan walayaxmilunna wallee waxay xambaari oy xambaari asqaalahum culaysyadoodii waa dunuubtay iyagu galabsadeen ee ay galeen iyo wa asqaalan culaysyo kale ayay xambaari oo maca asqaalihim culaysyadoodii ula socda waa dadkay halleeyeen dembigay galeen mid lamida ayaa loo qorayaa walayus'alunna walle waxaa la weydiin doonaa oo la weydiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa la weydiin doonaa camaa kii kaanuu ay ahaan yaftaruuna kuwa been abuurta gaaladu dee waxa weeyaan marna goodi iyo hanjabaad ayay doonayaan mu'miniinta inay diintooda kaga duwaan marna ballanqaad iyo lugooyo adduunyo oo mar way u goodiyayaan oo waa kuwa ciqaabta iyo cadaabka marinaya si ay diinta uga duwaan marna waxay doonayaan inay ku beerlaxowsadaan oo ku soo jiitaan waxay u ballanqaadaan oo waa kuwaale waddadeeda soo raaca annakaa dembiga idinka xambaari ah waxaa la mida dhaldhalaal adduunyo inay u ballanqaadaan si ay diinta uga duwaan liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm alaa saaa maa yaziruun yacni waxay xambaaranayaan dembiyadoodii oo kaamil oo dhammaystiran maalinta qiyaame iyo cidday halleeyeen dembigoodii ayay xambaaranayaan aada waxaa u xumaaday waxay xambaaranayaan ee dunuub iyo macaasi ah allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmih qowmkiisii ayaanu u diray falabisa dabeed wuxuu ku nagaaday fiihim dhexdooda alfa sanatin sannado kun ah ilaa khamsiina konton mooyaane caaman oo sannadood yacnii kun sannadood oo konton la sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dhexdooda ku sugnaa isagoo ugu baaqayo towxiidka waa rasuulkii ugu cimriga dheereed dacwadiisu ugu dheerayd ee ugu badnayd iminka inta la tilmaamayaa waa cumrigii dacwadiisa lama sheegin intii ka horreysay lama sheegin duufaanka markii dadka lagu baabi'iyey intii ka dambeysay uu sii noolaa yacni horraysiya dambaysatoona labadaa lama tilmaamine waxa uun la tilmaamay muddadii uu dacwada ku baaqayay oo sagaal boqol iyo konton ah fa akhadahum dabeed waxa qabtay qowmu nuux adduufaanu duufaankii ayaa qabtay walxaal hum iyagu daalimuuna kuwa dulmi falay oo shirki iyo gaalnimo gale ay yihiin fa anjaynaahu dabeed waanu badbaadinay nuux iyo wa asxaaba asafiinati doonta asxaabteedii doonta kuwii saaraana waa badbaadinay wajacalnaaha waxaanu doontaa ka yeelay ama qisadaa nebi nuux aanu ka yeelay ama badbaadintaa la badbaadiyey intaba damiirka waa loo celin karaaye dhacdadaa la yaabka badan waxaanu ka yeelay aayatan calaamad lagu cibro qaato oo astaan iyo calaamadu ay ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran leh wajacalnaaha dhacdadaa iyo qisadaa nebi nuux waxaanu ka yeelay aayatan calaamad lagu cibro qaato lilcaalamiina caalamiinta oo dhan baanu uga yeelay calaamad ay ku cibro qaataan oo ay ku waantoobaan si ay uga digtoonaadaan kuwaasi dembigii ay galeen si ay iyaguna uga badbaadaan halaagii kuwaa helay oo kale inaanu helin wallahu aclam